بسم الله الحمd لله والsلاaةu والسلام عlى رasuل وbعd hadeer waa mahadsan tahay horta arrinta jubbooyinka waxaad moodaa xoogaa inay welwel badani ka jiro ama xoogaa is afgaran waa arrintaas marka annaga runtii waxaan leenahay qaabka noola wanaagsan oo loo agaasimi karaa wuxuu noqon karaa dhismooyinka marka hore gobolada in laga soo dhiso hoos tuulooyinka in laga soo dhiso degmooyinka lagu keeno markaas gobol ay u gudubto si loo ogaado dadka rasmiga ah oo xuquuqda gobolka iska leh taasaa lagu garan karaa horta annaga taasaan marka hore tala ku bixinaynaa si qof meel kale ka yimiday oo laga yaabo inuusan gobolkaasba ka tirsanayn uusan maaragta dadkii lahay xuquuqda gobolka uusan u duudsiin talada horta aan bixinayno marka hore taasaa kamid a waa tahay marka markaan eeganoo kale gudoomiye maxamed saxad waxaa jirtaa hadda sid la socotid maamul kumeergaara jubbooyinka laga dhisay oo hogaamiyaha raaskamboni sheekh axmed madobe madax uu ka yahay maamulkii waxaad moodaa in ay dhankooda ay ku adkaysanayaan in maamul ayaka ay dhisaan oo maamul goboleed ay dhisaan shalay doodbax ka dhacay kismaayo yaasiin raadeer oo ku-xigeenka maamulka kumeergaarka ee jubbooyinka ah wuxuu sheegay in aysan dawladda kala tashanaynin maamulka jubbooyinka loo dhisayo oo rabitaanka shacabka lagu shaqaynayo maalin cadna maamul ay dhisayaan oo jubbaland state la yidhaah arrintaas maxay bi'in kartaa ay kula tahay
walahi adeer hadda wadanku dawlad rasmiya u leeyahi on ku meel gaar ahayn gobol kamida gobolada soomaaliyeedna inuu sidaas u hadla waa ka xunnahay wax loo fadhiyana maahan marka taasi anaga waxaynala tahay inay xadgudub goboladaasna ku tahay dadka soomaaliyeedna ku tahay runtii wax maantay na qabtana aysan ahayn taasi waa qodob waxaan leenahay marka annaga waxaan ku talinaynaa waxa la yidhaahdo igaad dal ka dhexeeya oo igaad isla leedaha annaga ma naqaan inuu jirana ma aaminsan igaad inta badan waa dawlada derisa annagu derisaanu leenahay derisnimada iyo afrikaannimada in la tixgeliyo ayadaas la siiyo dawrkeedii annaga waa ku talinaynaa dhismaha runtii horeyaan uga hadalnay xaq waxaa ula dadka deegaanka laakiin dadka deegaanka ayaga waa inay talada yeeshaan waa inaysan noqon talada mid kor looga keenay oo ayaga lagu afduubayo midda kale waxaanaan soo dhaweynayo dadka soomaaliyeed maanta aysan runtii xiise u qabin jabhad meel qabsatee wax u eg annaga taasna ma qabno meesha ciidan dawladeedaa jooga jabhadaha hubaysan oo meeshaas ka diriray oo jooga waa inay ku biiraan ciidanka dawladda maxaa yeelay labaatan sano iyo weliba dhowr sano waxa wax naga bi'iyey waxay ahayday sida dadka soomaaliya ay kulligood xasuustaan meelay joogaanba ciidanka dawladda jabhadaha ku biiro maanta marka labaatan iyo laba sano kabacdi haddana inay u ekaato wax noocaas u eg wax la qaadan kara ma aha marka waxaan rabnaa inaan kulligeedna dareensanaano haddaan nahay dad soomaaliyeed oo sharaftoodii karaamadoodii inay soo coshadaan raba wax u eg jabhad meel qabsatay maanta la xiisayn maayo marka dawladda ayaa iskale muhiimadda ayadaa meesha dhisee dadka soomaaliyeed oo deegaankaas deganna ayadaa xuquuqda ay leeyihiin u qaybinaysa qol walba inay xaqooda iyo miisaankooda helaan waa soo dhaweyneynaa laakiin dawladda waa inay arbitration iyadoo ay ka ahaato in nidaamkaas iyadoo ay hogaan ka ahaato bacdamaa dalka uya dal soomaaliyeed dawladduna ay tahay dawlad soomaaliyeed oo rasmiyo hadda aan lahayn muxuu ahay wax shakiya taasna sidaasaanu ka leenahay marka waxaan mar koowaad iyo mar labaadba ku talihaynaa iyo kasii badanba in laga laga waantoobo wax la yidhaha qabsi kismaayo xiise uma qabto jabhad qabsata iyo iyo koox qabsata dhibaatana looga bixi waa taas marka waxaan soo dhaweyneynaa in dadka soomaaliyeed maamul sal ballaaran oo xuquuqda ay leeyihiin kulligood ay ka heli karaan inuu meeshaas u ka dhismo dawladduna ay arbitration ka ahaato oo iyad dadka wax u qaybiso annagu sidaasaanu soo dhaweynaynaa jabhad maanta meel qabsatay xiise looma qabo waxa ay mustaqbalka ay ay arrintaasu keeni kartana waa la yaqaanaa marka taasi annaga saasaanu ka qabnaa waxaana leenahay waa in la tixgeliyo deganaanshaha iyo mataqaanaa nabad kusoo dabaalidda iyo iyo xasiloonida dadka deegaanka waa inay tixgelin waa in la siiya annagu taasaan ku talahayna
laakiin ma kula tahay gudoomiye xaaj in hadda dhinacyo gaar ah ay isla heshiin ay isla heysiinayaan gobollada jubbooyinka oo beelaha qaar oo jubbooyinka dega loo diidan yahay oo dad gaar ah ay doonayaan maamulka jubbooyinka inay faramurugsadaan oo qaab u muuqda xoog inay kula wareegaan
wallahi dareen saas uu inuu muuqdo waa waad moodaa laakiin waxaan ka digaynaba waa ina saas ay wax u socdaan berkiya taasi xiise looma qabo wax hadda meel tegayana maaha marka waxaan leenahay wax ka duwan waa in la helaa waa in dawlad xaggeed aan aadnaa waa in dawladda la siiyo fursad ayaduna waajibka ay leedahay meeshaas ka gudataa marka annagu sidaasaan dadka soomaaliyeed iyo gobolada soomaaliyeed aan kula talinayna jaaniska meel qabsiga iyo iyo mataqaanaa kooxaysiga iyo waxa noocaas oo dhan wax ka soconayahay ma jiraan waktigoodana waa soo qaateen marka maanta wixii ka dambeeya dadka inaan lagu nugeyn oo dawladnimo aan wax ku dhisnon dawladnimo wax ku raadin annagu saasaanu soo jeedinayna waxayna ila tahay midda keliya dhibaatada looga bixi karan iyadaa noqon karto arrinta haddii sidan ay kusii socoto dawladdana indhaha ay ka eegato maxaa dhici kale kula tahay gudoomiye xaaj dawladda annaga waxaan kula talaynaa dawladda inay inay ka geysato meeshaas muxuu ahay dawr shariifa inay ka geysato waxa kala gudboonna inay ka qabato waa waa looga fadhiyaa maxaa yeelay hadda dalka maanta waxaa lagu naaloonayaa waa hididiila nabadeed iyo dawlad maaragtay sawirkeed runtii muuqda dawlad aqoonsi haysata rasmi ahoo lagu lagu qanci karaan maanta dalka ka dhalatay marka ayadaas in gacan la siiyo la saacido oo lala shaqeeyo oo tiiro adag loo taago annagu saasaanu tala ku bixinaynaa dhibaatadanu meesha ay aas-aaskeedu wuxuu ahaa dawlad la-aan haddii maanta dawlad aan heli karno waa inaan ayadaas maaragtay gacan siina annagu marka runtii waa ka digaynaa in gobol gaara ama deegaan gaaru ay iska ay iska iska faquuqaan dawladdii ay u ekaadaan dad meelo kaleeto wax ka raadinaya taasaanu ka digaynaa dawladaha deriska nalaana waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay ummadda soomaaliyeed ay tixgeliyaan derisnimada tixgeliyaan ay tixgeliyaan ixtiraamka iyo qawaaniinka caalamiga ayagana taasaanu kula talinayna dhan kale gudoomiye xaaj gudoomiye odayaasha dhaqanka ee beelaha muqdisho aad tahay qaabka hadda dawladda ay u socoto iyo broseska dawladda iyo nidaamka hadda dawladda soomaaliya madaxweynaha uu ka yahay profesor xasan sheikh iyo hadda maxaa diilaa oo la dareemaya ay kula tahay tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud la doortay
wallahi wax badan oo lagu ammaani karana waa dawladdu waa ku tallaabsatay kolba wax ka dhimanna waa jiraan dhibaatada soomaaliya sida la ogyahay way baahday marka sooma af jarmi karto bilo iyo iyo maaragtay wax n wax noocaas oo kaleeta marka waa qabnaa dawladda intay jirtay tallaabooyin badan oo muhiimana waa qaaday wax badan oo u dhiman oo looga fadhiyaana way jiraan oo iyadana la rabo inay maaragtay ku tallaabsato xilliyada lagu soo food leh marka haddii waxa lala sugayay kamid yihiin gobollo waa inay si deg dega ay maaragtay u hawl gashaa oo khilaafka iyo waxyaabahaas ay soo afjarto ayadoo kolba u maraysa waddo mataqaanaa nabadeed iyo isfaham shacabkaas ee dhexdooda laga sameeyo laakiin hididiilo wanaagsan oo hadda madaxweynaha uu wado way idiin muuqataa idinka kusoo celi hididiilo wanaagsan oo madaxweynaha uu wado oo dhanka caalamka iyo gudaha ah wuu idiin muuqdaa si wanaagsan si wanaagsan wax badanaa qabsoomay wax badan oo rajaah oo markii hore aan jirin a hadda jira fursado badan oo aysan dawladyo horeysanayn dawladdaanu haysataa runtii annagu waxaan ku baaqaynaana waa in lala shaqeeyo lasoo dhaweeyo shacabka soomaaliyeed ay garab istaagaan dawladda iyo mataqaanaa siyaasadaheeda ugu dambeyn maxaad ku talinaysaa gudoomiye xaad waxaan ku talinayaa soomaali haddaana waa inaan dhabaha dawladnimada taga aadnaa annaga runtii dhibaato badanaa nadaashatay waxaan ku reebi karnana waxaa ka jira iskaashi shaamil ah oo soomaali oo dhan dhex mara iyo mataqaanaa in la soo celiyo karaamadii soomaaliya waxay kusoo noqon kartana wax ugu horeya waa inay midnimada ka bilowdaan marka waxaan rabnaa soomaalinimadii in maaragtay muxuu ahay dib loogu laab waa inaan wax soomaali ka sokeeyo oo dawladnimo ka sokeeyo aanan ka jirin muxuu ahay wanaag iyo iyo iyo iyo iyo sharaf toona